bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu idilhaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada qodobadaan cawa barnaamijka bandhigga waraysada idinkugu haynana waxaa ka mid ah shirka madasha wadatashiga qaran ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho iyadoona looga hadlay doorashooyinka waxaynu idinkaga haynaa warayse la xidhiira arrimahaasi sidoo kaleeto qodobada caawa barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada galmudug oo dah furtay kulan looga hadlayay falanqaynta waxbarashada galmudugga qodobada kale caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah guddiga abaaraha qodobada kale caawa barnaamijka kugu hayna waxaa ka mid a kulan ay isugu yimaadeen guddiga qaran ee gurmadka abaaraha oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa looga hadlay sidii deeqo lacageed loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen qaar ka mid a xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliyana waxa ay ku baaqeen gurmad degdega lala gaaro dadka abaaraha ay saameeyeen gobollada baay iyo bakool iyo sidoo kaleeto gobolka hiiraan qodobada kale barnaamijka kugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo baabi'iyey fariisimo kooxaha nabadiidka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose gobolka hiiraana magaalada baladweyne maalmihii u dambeeyey waxaa ka socda howlgallo ciidamada ammaanka halkaas ay ka samaynayaan kuwaas oo lagu xaqiijinayo sugidda amniga magaalada baladweyne waxaynu idinkaga haynaa warayse la xiriira arrimahaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegayso doontaan intii u socda barnaamijkeenna mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada aynu ku bilownay shirka madasha wadatashiga qaran ee ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho iyadoona uu furay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble haddaba shirkaasi markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay maxamed ibraahim macalimo oo afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xidhiira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhegaystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada ee ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go-an inay shilkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xaliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala aragti duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambayntii ka soo baxaan qodobo wax ku oolah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
markaana baladweyne magaalada baladweyne ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga iyagoona dadka shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya generaal tredishow ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka shaqayn doonaan sidii loo soo ciribtiri lahaa kooxaha nabaddiidka al-shabaab
marka hore ilaah baa mahad iska leh marka xiga waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaabaha meelahan ka jiljira beledweynehe meelahan waxaan leenahay markaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad waxay u taagan tahay difaaca qaranka soomaaliyeed iyo dowladnimada waxay u taagan tahay maxaanku idhahdaa dhowrista dadkeeda waxay u taagan tahay ciddii dhibaato ku wadda dadkeeda inay ka qabato sidaas darteed ma ahan maxaanku idhaahdaa waxyaabaha qaar inaan inay ka dhex shaqayso difaaca gudaha ee marka loo baahdo qaybta toddobilaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed codsi walba oo uga yimaada hay-adaha amniga ee gudaha guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu ka jawaabaa hadduu yahay codsigaasi codsi maxaanku idhaahdaa cadaawad oo cadow soo dhex galay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda oo cadowga bannaanka lagula diriraya taa markaan halkaa uga tago qaybta dowlaatanaad waxay ka shaqaysaa matabaan ilaa iyo maxaanku idhahdaa meesha la yidhahdaa ceelcadde ilaa iyo maxaanku idhahdaa aaggaas oo dhan shabeellada dhexe iyo hiiraan maahan qayb qarsan maaha taliskeeduna wuxuu ku yaalaa degmada buuloburt halkan waxaa degan guutada shanaad qaybta toddobilaatanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka ay u degan tahay waa difaacidda iyo maxaanku idhaahdaa sifaynta cadowga argagixisada ah ee al-shabaab ummadda soomaaliyeed maanta cadowga ay leedahay waa al-shabaab ma ahan cadow kale oo gudaha ku jira maxaanku idhaahdaa cadow kale oo bannaanka ama dowladan ugu soo duulay meeshaan ma hayno xuduudadeenna waxaan la dagaalamayna waa argagixisada al-shabaab waana la dagaalami doonaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedna waa dad caqiido leh qaran caqiido leh caqiidadiisuuna difaacaya ee caqiido laga soo safriyey meelaha kale oo maxaanku idhaahdaa khawaariijtu ay wadato marnaba ka raalli noqon maayo saas darteed iyadoo obareeshinadii iyo howlgalladii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkoodu ahay iyadoo la fulinayo loona tallaabo qaaday horena loo fulin jiray haddana loo tallaabo qaaday ayaa waxaa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta toddobilaatanaad guutada shanaad qaybta toddobilaatanaad ah oo howlgalkiisii obareeshinadiisa u socdaa xabad lagu bilaabay waxaa ka sii horreeyey guddoomiyihii gobolkaoo kolonyo ku jiro xabad lagu bilaabay dadka qaarna ay leeyihiin xabadda iyagaa bilaabay taasi maahan alla kacabsi maaha qof walba maxaanku idhaahdaa inuu maxaanku idhahda walaalkiis u run sheegaa laga rabaa annaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkan ka dhalanay meel kale kama iman soomaaliyanna waana loo run sheegi karaa waana gar qaadanaynaa weliba laakiin ciidankeenniyoo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo ee guddoomiyihii gobolka iyo maxaanku idhaahdaa iyo iyo hay-adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan misena maxaanku idhaahdaa waxyaabaha qaar la sheegahay ma qurux badno waxaan leeyahay dadku waxay leeyihiin dhaqan dhaqanka maxaanku idhaahdaa hirshabeelle waxaa ugu sarreeya maxaanku idhaahdaa ugaaskaa ugu sarreeya iyo imaamka iyo ayaa ugu sarreeya iyagaa laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah annaga siyaasad shaqo kuma lihin laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo al-shabaab waa iska qabanayna waa muhiimtaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad uu uga xun yahay waxyaabaha meesha meelaha ka jira waxaan leenahay wixii siyaasadana siyaasaddu ha xalliso wixii maxaanku idhaahdaa dhaqanana dhaqanku ha xalliyo waxaan aad u ixtiraamaynaa ugaaskeennaa sharafta badan waxaan leenahay dad yahow aan ka wada dambayno dhaqankeenna iyo dadka aad idinku idmateen oo siyaasaddeedna kugu jira taasaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna cidda wadadiisa asagoo u socda cadowga ummadda soomaaliyeed cidda wadadiisa hor istaagtee xabadaysa wuu iska dhicina waan isdifaacaya xaqiiqda waa taas haddana waxaan idiin sheegaa weliba haddaan haddana aan dhaqaaqi rabnaa oon shaqo qabsanayna shaqadaan qabsanayna idinkeeda kalama tashanayne waddada nooga hor leexda taasaan idin leenaha tan kale waxaan rabaa culamaa udiinka degmada belowdeyne in ay wax sheegaan nagama dhega yaree inay wax sheegaan iyagaa maxaan ku idhaahdaa indhihii dadka ah iyagaa caqligii dadka ah inay wax sheegaan iyagaa aqoontii xagga rabbi nooga timid ay ku jirtaa iyagaa maxaan ku idhaahdaa wasaayadii saaran tahay inay wixii xun ay dadkan ka qabtaan iyagaa laga rabaa
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada markaana aynu eegno abaaro baahsan ayaa ka jira dalka soomaaliya iyadoona xaaladda abaareed ee dalka ay gaartay meel khatara haddaba guddiga gurmadka qaran ee abaaraha ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay maanta yeesheen shir ay uga tashanayaan arrimaha abaaraha shirkaasu ay shir gudoomisay guddoomiyaha guddiga qaran ee abaaraha wasiir khadiijo maxamed diiriye ahna wasiirka maareynta iyo musiibooyinka doodeer kadib war qoraal oo kasoo baxay waxaa lagu yiri dood dheer kadib guddiga ayaa isku raacay in qaybinta yaboh lacageed oo guddiga u qoondeeyey dowlad goboleed kasta iyadoona la eegayo xaaladda adag ee maanta ay wajahayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer guraayiga ah ee ku nool gobolada oo abaaruhu ay saameeyeen warkan ayaa waxaa lagu yiri ugu dambeyntii guddigu waxa uu isku raacay in wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay casuumaad u dirto wasaaradaha dowlad goboleedyada u qaabilsan gargaarka iyo musiibooyinka si looga jawaabo fariimaha murugada xambaarsan ee ka imaanaya dhulka abaaruhu saameeyeen intaasi kadib waxaa warbaahinta qaranka gaar ahaan raadiyo muqdisho la soo xiriirtay xildhibaaneed aamino mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay magaalada baydhabo ee gobolka bakool iyadoona ugu baaqday bulshada inay garab istaagaan dadka abaaruhu ay saameeyeen bismillahi raxmaan raxiim wartagaalada muqdisho aada iyo aad ayaan mataqaana idin soo dhaweynayaa runtii mataqaanaa isheeg wadankaa dhismihiisa raadiyo muqdisho kaalinta koowaad ayuu ka galay ee halkaas kasii wada marka shirkaas runtii waa sugaynay annaga mataqaanaa waxaan waxaan ahay reer koonfur galbeed ayaan kasoo jeedaa aniga dowladda koonfur galbeed ayaan kasoo jeedaa waxaa annaga aan ku maamulnaa nabad ayaa naaslinuugale waa nabadaa naaslinuugale ayaan mataqaana taasa dhahnaa marka is-afgarashada is-afgartay sidan iskugu soo dhawaaday aad yaada usoo dhaweynayaa waxaan leenahay mataqaana dalkan waxaa dawo ah doorasho in la aado dalkan dawadiisa waxay ku jirtaa doorasho in la aado madaxda qaranka ugu sarreeya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leenahay mataqaanaa ishege anaga mataqaanaa nabada keli ayaa nadeeqda waa soo aragnay xabad waa soo aragnay waa soo aragnay mataqaana hooyooyinka mataqaana isbishir gabdaha soomaaliyed aad iyo aad ay usoo dhiftoodeen ee xabaalaha unbunoo koriyay qoryaha ee mataqaana hadda maalinba mataqaana aad iyo aad ayaan u naxsanayn because xamdi maanta alxamdulilahi alshukulahi ani waxaan ku jiray gabdhihii ugu horreeya wasiirada ahaa oo lagu soo tijaabiyay camar gabdhihii magaati ayaan ahaa waa ognahay mataqaana saan ku marayna mataqaana number afar ilaa iyo mataqaana madaxtooyada fifty fifty ayaa lagu maraya maanta alxamdulilahi nabadii mataqaana way soo bilaabatay ma dhihi kara ee boqolkiiba sideetan dowladda hadda jirta wuu uga sarreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-isulwaarihii ka horreeyeyba gulo la taaban karo ayay soomaaliya ay gaartay marka dhalinyaradeenna waxa ay ka codsanayaan nabadda soo dhaweysaan waa ogahay mataqaana wuxuu qofka markuu sheegana fiyo badan ayaa helaysaan oo aadan loo daawanaya marka wax fiican sheegana lama dhegeysto marka annaga laftireeda koonfur galbeedna waxaa lagu yaqaana magaaladeena magaalo nabadeed waaye magaaladeena waa arki waa u jeeda mataqaana madaxweyneheena xafidullahi cabdicasiis xasan maxamed naftigaleen waxa waaye haliyeegii usoo baxay soomaaliya baa nabadoonkii soomaaliya ayuu noqday waa arkaysaa meel walba oo dhibaato ay ka jirto isaga ayaa yaa u hogaansan maalinteeda waxyar waa iska jirta oo ayalahaa mataqaana waa waxaa laga fikirayay koonfur galbeed toban shirka ma kashaqeyn geli kartaa koonfur galbeed mar walba waxay heeg u tahay diyaar u tahay nabada soomaaliya annagaana horseed u ah annagaana hogaaminayna banimaan karin haddana waxaan ilaahay subxaana qaadirka aan ka baryeynaa because annaga waa dhibtoonay asay badla ayaan qaadnay wiilasheena ayaa maalin walba yar lagu dilaa soomaaliya ayaa lagu dilaa dhibaato lagu filan faraqaan ku haysanaa ilaahay idinku dharshay madaxda meesha tagteen oo mataqaana ra-isul wasaaraha ugu horeeya iyo duqa magaalada waxaan idinka codsanaynaa wadanka nabadu u baahan yahay in dowladan sheeyaha ah ee carabta ugu horeyso ee yurubiyanka ay ku xigaan oo amerikaanka uu ku jiro waxyaabaha ay rabaan iyo khayraadka ay rabaan raggeeda inay rabaan ilaahay ha gaarsiiye dhalinyarada iyo oo mataqaana hadda oo siirnimada ay ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa mataqaana inay nabada soo dhaweeyaan waxaan ka codsanayaa mataqaana qoriqooda kutaaga ma arkaysaa iyo mataqaana beenta laysu sheegaya in in layska ibloobo wadankan nabad u baahan yahay haddii aan nahay gabdhihii soomaaliyeedna waa daalnay maanta waxaan dhegeysanaya mataqaana war dadka aada u hadla maaha walaasha khadiijo cosomale halkaasna waa ka salaamaya waxay jirta baaq nabado ayay dirteen runtii xadda ay istaagtay qulubteeda ayay mataqaana si kale ayay naqatay khadiijo cusubna waxay ka hadashay waxyaabaha mataqaana maanta ragganay ku sugayaa ay ka hadashay waxay taabatay bawta ayay taabatay walaalayaal waxaa idin leenaha mataqaana heshiiya walaalayaal waxaa leenahay xabadaha naga dhiga ee qoris ku taagtaagaha nalaga joojiyo muxuu ahaa isha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa leenahay mataqaana haysu soo dhawaada waxyar ayaa dhiman wadankan dawadiisa doorasho ayay ku jirtaa doorashoha loo dirira ayaa leenahay si xaqaha loo doorashada mataqaana ay sheega dadka ha loo doorto dadka mataqaana isheeg odayaasha dhaqanka mataqaana aada iyo aad ayaa dadaalka iyo soomaaliya ku jira waa soo dhaweyneynaa dagaalada ku socda balweynena waxaa leenahay mataqaana isheegay ha naga istaageen wardalaal wiila ku dhintaay wiila wiila ku dhintay wiil kuma dhasho haweenka soomaaliya anaga waa daalanahay dagaal waa kasoo daalnay waa soo dhiftoonay waa qaxnay kenya looma roono soo africa looma roono ee dambaaso meel adduunya noo roonaa waa arkaysaa dad nool ayaa lagu goy soo africa waa arkaysa waxyaabaha ka dhacay midba waa arkaysa anigaasaan kula hadlaya mataqaana afar iyo labaatan jeer aniga korsaday adduunkoo dhan ayaa ila yaabanaa wilkeyga waa cafiyey markaas xabsiga u k ku yaalla iyo dhibkiisa ayaa ayaa ogahay dad badan waxay dhaha maxaa u cafisay wiilka wiilkaaga dilay markaas haddii soomaali ahaan la waxaa dhihi lahaa maka magna magna ama kama ka qaadan lahaa waxaa rabaa ku samayn lahaa hal ii hal ii dardara dhihi lahaa waxaanu ingiriiska joogo oo weliba sharci jiro kala dambeyn ay jirto wiilkay waxaa usoo cafiya waxay aheeday dhibaatadan way haysta mataqaana ama yurub dhibaatadooda america laga haysato aaw gabdheheena aaw wiilasheena aaw maxay aaw ku sugan yihiin marka horta abaaraha koonfurta baskaliga kama jiraan abaaraha soomaaliya dhan ayaa mataqaana ay abaar ka saameysay galmudug waa arkaysaa abaaro xun ayaa ka jira balweyne waa arkaysaa colaad iyo abaar ayaa iskugu tagtay koonfur galbeed waa noocaas oo kale waaye muxuu ahaa ii sheege ceelgarda waa arkaysa baaqi adaa waa horey ugu sheegay ariga waa la socday wufud uu kamid yahay wasiirka ee amniga wasiirka ee ganacsiga ayaa iskugu tegay runtii ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed iyo dawladda iyo xildhibaanada ku hadala dartay kuwii horeba waxaan ka codsanaya ummadaas muslimka ah in loo gargaaro anaga soomaaliya sideena mataqaana ishe anaga inaan iscaawino waayo aynan ka gudbin waayo mataqaana bac ma haysan biyo ma haysan inaan ka gudbin waayo waxaan laga rabaa dhexdeen inaan iska caawino haddana mataqaana dhalinyaro seecseecan oo soomaaliyeed ayaa soo baxday oo runtii waa arkaysa isxilqaanka mataqaana wadanka ka socdo waa arkaysa mataqaana isxilqaanka markii la gaaro mataqaana ishee afar walaalka barnaamijka ragga ay wadeen waxaan ka baaqdheer ugu dirayaa inay dadkooda usoo gurmadaan runtii mataqaana ilaahay subxaana qaadirkan anaga keliya ilaahay keli ayaan buuxin kala baahideenii roob ayaan u baahnaa ilaahay subxaana qaadirka inaan wada tuugno waxaan rabnaa ilaahay mataqaana in alle intii wax haysato waxaan maanta ugu baaqaya dadka walaalahooda ah inay usoo gargaaraan masaajidaha mataqaana in laga hadlo abaar xun ayaa mataqaana jira ilaahay subxaana qaadirkana mataqaana colaad iyo abaar markay sukaa tagaana dhibaato waayo marka ragga madaxda oo madaxweynada farmaajo ugu sarreeyeen waxaan ka codsanaya mataqaana baahidii dhibaatada soomaaliya taash in aada iyo aad looga fikiro oo la fikirlayo kuraastan lagu ordaya because kuraastan ninka madaxweynaha naqan lahaa ilaahay ayuu mar walba ku qortay maxfuudka ay ku qoran tahay hibil maalinta madaxweyne ayaa naqanaysa oo amrigii soomaaliya ay naqanaysa waa qoran tahay si walba oo loo dadaalo si walba oo xildhibaan oo xildhibaan hibila ii soo baxay waxaa ilaah soo qoran lama helayo marka madaxda mataqaana ugu sarreeyay dhacna cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsaynaa ummadaas soomaaliyeed oo biyo la-aanta ah oo oolka heeyo iyo colaadaha mataqaana balweyne ka socda intaba in loo gurmado reer balweynena waxaa leeyahay walaalayaal macaan nabadaa naasira loogu lehe ee xabadda ma ahan arrinta mataqaana qalin ayaa la isticmaalaa adduunyada mataqaana xabadda wax la yidhahda waa ka baaba'day haddii muslim layahay mataqaana ii sheege naga jo naga joojiya muxuu aha ii sheege xabadaha halaga joojiyo dhalinyarada dhammaanaysa halaga joojiyo burqabiil wax matala miiska wadahadalka waxaa lee balweynaha soo fadhiisteen waxaan rabaa rabaa rabaa inaan kusoo gudaanado idinkaas warbaahinta ah aadin gubasho ugu horeeyo waa raadi caan ah oo jirwa intay soomaaliya ay jirto lixdan sano iyo kabno ayuu raadiha shaqaynayay waxaan rabaa inaan mataqaana aan idinka codsanaya inaan faafisaan barnaamijka abaaraha ah sidaa iskugu guman lahayn annaga markaan isu naxariisana markaasi gaalada loo naxariisinaysa sideedoo gaalada waxay taqaanaa maxaa haystaa maxaan kugu daraa laakiin wax manaysan keli bac keliya iyo biilaalanayda aysan keli cid wax laga siinaysa ma laha waxaan baaqayga gaarsinaya hormuud waxaan baaqayga gaarsinaya daabshiil waxaan gaarsinaya amal hawaaladaha sida horeba loogu yiqiin waadan waxaan ku jiray dadkii u gurbaday laasacaanood dhibaatasi ka dhacday umadii oo xasuuqa loo geystay oo muusub biixi mataqaanaa candab candab candab candabiraha intuu kusoo dadkii kusoo daadiyey sidii xoolihii oo kale dadkii soo daadguray oo tagagarow tagagaal kacantay ayaan ku jiray waxa u gurmadan halkaa uga mahadcelinaya fursadaan uga faa'iidaysanaya waxay ahayd shirkada hormuuda ugu horeysa iyo dahabshiil haddana waxaan rabaa abaarahan bidaaminta inay ka qayb galaan inay dadka daweyna ay u keenaan dadka raashin in loo keeno intaba waa ka codsanaya annagana waxay karaankeenaa sidee qofadeeda dadkeeda waxaa lagu yaqaana annaga bakaara badanaa horta mataqaanaa misiga ayaan keensanaa dadkan haddaba mataqaana gudul socnay gabdhahana sameeyaan gabdhaha koofadalbeeda mataqaana halkaa waa kuwan salaamaya waxaan leenaha mataqaana ummadda hallan ka hooy
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada ee radio muqdisho magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaa laga dareemayaa isbedelo waaweyn oo ku yimid dhinacyada amniga iyo horumarada ganacsiga iyo sidoo kaleeto isdhexgalka bulshada haddaba waryaheena axmed abuukar sabriye oo magaaladaasi inoga soo warrama ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa xaaladaha isbedel ee ka jira magaaladaasi
qarniyo ka hor taariikh ahaan laga soo bilaabo xilliga gumaystaha waxay ahaan jirtay magaalo ku caan ah ganacsiga dalxiiska iyo ilbaxnimada waa sababta uu xilligaas talyaaniga ugu bixiyey magaca markaati markii dambena ay shacabkeeda ula baxeen markacadey waa magaalo xeebeed leh taariikhi kala duwan oo aad u fog marka laga hadlayo kaalintii ay ku lahayd bilicda dalkan iyo horumarinta dhaqaalaha ee dhinacyada dhaqanka wax soo saarka kheyraadka badda iyo beeraha marka waxay ahayd magaalada ugu nuur badan ee soomaaliya oo dhanba waxay quudin jirtay intaasoo gobol ay quudin jirtay waxaad ka kasaysaa magaalada laba xadaarad ay leedahay badna waa leedahay todoba kilomitr markaa socotan webigaad arkaysaa marka markuu talyaaniga qabsaday waxaa la gaaray horumar kale wuxuu sameeyey dhowr warshad uu sameeyey oo marka dhexdeeda ka sukuu burburkii dalka waxay sannado badan gashay xaalad colaadeed oo sababtay dhimashada boqolaal shacab ah barakac burbur iyo in ay meesha ka baxaan adeegyadii caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo wax kasta oo ay maqaam iyo soo jiidasho ku lahayd magaaladan sannadahaas colaadu ka taagnayd magaalada marka waxay kooxda argagixisada usii noqotay fursad kale oo ay magaaladan kusii go'doomiyaan iskuma dayin in ay nabadeen ka hirgeliyaan waxayse taasi beddelkeeda sii huriyeen colaadda iyaga oo kusii xoojinaya fikirkooda ah xagjirnimada iyo burburinta dalka dadaallo nabadeed oo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda dhexe ayaa afar sano ka hor si rasmi ah uga hirgalay magaalada marka waxaa intaasi kadib xilka guddoomiyaha loo magacaabay cabdulaahi cali axmed waafow oo maamulkiisa uu sii xoojiyey shirar dib u heshiisiin ah oo noqday kuwa midho dhala isbedelo la taaban karo oo dhinacyada amniga siyaasadda iyo horumarka ah ayay gashay magaalada marka sidoo kale muddada uu duqa magaalada yahay guddoomiye waafow wuxuu muhiimad gaar ah siiyey amniga iyo isku xirka bulshada ay colaadu daashatay taas oo hadda magaaladan ka dhigtay mid aysan ku soo dhiiran argagixisada in ay ka fuliyaan falalkooda amni daro ee gumaadka shacabka waxaan aaminsannahay inaad tihiin gacan mahayn aad tihiin garbahaynna tihiin oo aad nala jirtiin oo macayna tihiin oo dowladnimeeda xaggeed aad nala socotiin ayaan aaminsannahay intaa waa idinkaga mahadnaqaynaa amniga magaalada marka waa alxamdulilaah waa laga wada shaqeeyey wiil iyo geber waa laga wada shaqeeyey waxaa magaalada ka hirgelay nidaamka dowladnimada intooda badan kumanaankii shacab ee ka barakacay colaadaha ayaa dib ugu soo laabtay waxaa sidoo kale dib u soo kabanaya goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo isdhexgalka bulshada dhismahan iga sii dambeeya waxay ahaan jirtay xarunta ugu weyn ee warbaahinta ku hadasha afka argagixisada al-shabaab ee gobolkan shabeellaha hoose hadda waa xarunta looga arrimiyo magaaladan marka oo loogu adeego shacabka ku nool magaalada waxaan goobjoog ka noqday shirka amniga oo bishiiba mar dhex maro odayaasha dhaqanka iyo maamulka way ii muuqatay sida bulshada halkan ay uga go'an tahay in ay ilaashadaan nabadgelyada ay ku naaloonayaan iyo kafeejignaanta khatarta argagixisada amniga ilaahay waa sugaa insha allah ilaahay adkiis anigana waa dadaalaynaa odayaasha gaar ahaan waxaan u sheegaa nin walba oo gurigaada ka salaama naqso gabadh iyo wiil wixii soo faay wiilkaada iyo gabarhtaada la soco amniga saasoo ku sugmaa geesiyaasha qaranka ee xoogga dalka gaar ahaan qaybaha nisa iyo afar iyo tobanka oktoobar ayaa har iyo habeen u taagan adkaynta amniga ka jira magaalada marka waxay dhowr jeer fashiliyeen iskudayo badan oo maleeshiyaadka shabaab ay u soo abaabuleen khalkhalgelinta amniga gaashaanle cabdiraxiin maxamed muuye oo ah taliyaha ururka afar iyo tobanaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ku sugan magaalada marka ayaa qirsan in nabadgelyada ka fog halista cadowga argagixisada ee ka jirta magaaladan ay ku timid iskaashiga dhinacyada amniga iyo shacabka haddii maanta shacabka awooddiisii iyo la shaqayntiisii aynan ahaan lahayn ee guushan maanta aan ku faanayno ma heli lahayn taa marka waan ugu mahadinayaa bulshada deegaanka waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa nabaddii ay ka shaqaynayeen ay ku naaloonayaan maanta inay weli sii xoojiyaan ay ka shaqeeyaan nabadda waxay ka timaadaa shacabkay ka timaadaa magaaladan ku wanaagsan dalxiiska waxaa weli ka muuqda raadadka ay ku reebeen dagaaladii muddada badan socday si ay bilicdeeda u soo laabato waxaa dadaallo badan ugu jira wasaaradda bii'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed oo kaashanaysa shacabka iyo maamulka magaalada yuusuf xasan waa isku-duwaha wasaaradda bii'ada koonfur galbeed ee shabeellaha hoose magaalada marka waxaa dib u soo noqonayo bilicdeedii waxa soo muuqanayo weliba sida ugu quruxda badan goobihii dalxiiska ka wasaarad ahaan waxaan kaga qayb qaadanay dhinacyo kala duwan muddo bil ka hor waxaan marsiinay nidaamka saxsan shirkadda nadaafadda leko ee maamulka degmada marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida wacan ay nula qayb qaateen fulinta ololahaas iyo howlaha shaqo ee la xidhiirta bilic soo celinta magaalada waxaa maamulka magaalo xeebeedkan buuraleyda ah ee markacadey hoos yimaada deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin janaale shalambood iyo sidoo kale golweyn axmed abuukar sabriye warbaahinta qaranka magaalada markacadey xarunta gobolka shabeellaha hoose
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada markaan waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka bandhiga wareysyada radio muqdisho oo habeen walba aad ka dhegaysataan marka laga reebo habeenka jimcaha ah mawjada sagaashanka magahartis markaana gobolka nugaal gobolka nugaal deegaano hoostaga gobolkaasi ayaa waxaa ka jira colaad beeladii udhexaysa beela walaalaa wadadega gobolkaas iyadoona maamulka gobolka nugaal ay ugu baaqeen in la dejiyo xaaladaasi beelaha walaalaha ahna ay joojiyaan xabadda haddaba guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna baaq u diray dadka shacabka ee ku dagaalamaya halkaas isagoona ugu baaqay in xabadda ay joojiyaan lana xaliyo tabashada jirta
magaalo madax weeye magaalo madaxda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo deganaanshaha ilaaliyo ganacsiga la ilaaliyo dadka aan dhib la gaarsiin wax la boobin dhallinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaasu kala dhacaan inay wax sameeyaan ma aha dadka wanaagsan ma aha ganacsatada ma aha culimmada maaha dadka waayeelka waxgaradka laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada iyo ardayda leenahay intaas ha ku ekaato isimadii waxgaradkii culimmadii dowladdii dhammaan waa lagu jiraa nabadeyn baa socota haddana waa la wada jiraa waxaan kaloo rabnaa aan baaq u jeedinno magaalo madaxda dowlad goboleedka puntland waa caasimaddii cid ka samayn ka dhashoo bare ama dhaqdhaqaaq kale ama kacdoon kale ma jirto magaaladu waa amni amnigeeda waa in la adkeeyo waxaan baaq u diraynaa cid alle ciddii isku dayda inay xataa aflagaado ka samayso ama cid ku dhibaatayso sharcigaa la horkeenaya tallaabo cadda laga qaaday
guud ahaan barnaamijkii bandhiga waraysyada ood ka dhegaysanaysa radio muqdisho intaasi aynu kusoo gabagabaynaynaa intaynu ku kulmayno barnaamij midkaan lamid ah sidaa iyo ammaane alla
Thank you.